على أشرف المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد الذي لولاه لدينا في ديه الظلام وعلى آله الطاهرين المطهرين وأصحابه الهداة المهتدين ومن هدى بهديهم وعمل بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها ضائفة طيبة غبلت الماء فأنبتت الكلاء والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء ونفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصابت ضائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت به متفق عليه اخواني في الله موضوع ان شلك هالليلين ندب كل ابطه اي نغطي ان موضوع وحوها موضوع فضائل العلم وشرف اهل العلم هي متعلقات كيسه marka qayb ka mid ah ayaan shala soo qaadanay aayaad qur-aanka kariimkaa ka mid ah oo tusaalaynaya fadliga uu leeyahay cilmiga iyo sharafta ilaahay uu gaarsiiyey subxaanahu wa tacaala marka qaybta axaadiidta iyo aqwaalulculamaa ayaan qaybo yaryar ka soo qabanayaa insha allahu tacaala xadiidkan saxiixaynku ay warinayaan oo abuu muusa alashcari saxaabiga layidhahay uu nabiga ka wariyey calayhi salaatu wasalaam nabigu wuxuu tilmaamay cilmiga uu ummaddan u keenay dadka inta aqbashay iyo inta diiday qof walbaaba sida uu ugu dhaqmay marka loo fiiriyo inay ummaddu yihiin saddex qaybood qof waxaa la yidhaahdaa muntafac waa qof lagu intifaacay waxle muntafic waa qof intifaacay oo asagu wixii cilmi yahayo nabigu keenay naftiisa ugu intifaacay qofna waxaa la yidhaahdaa naafic ummaddii kalou anfacay midna waxaa la yidhaahdaa maxruum ilaahayba waa ka hoojiyey hadyigii nabigu keenay calayhi salaatu wasalaam xadiidkan saxiixaynkaa nabigu ku tilmaamayaa marka bar qof walbow adigu ismiisaan fiiri cidda lala hadlayo oo nebi maxamed uula hadlayaahi kullun calaa ciddatihi qof walbaba goonidiisuu nabigu ula hadlaya calayhi salaatu wasalaam rijaalan wa nisaan kibaaran wa siqaara qof kasta oo mukallafa weeye waxaa lala hadlayaa marka saddexdaas darajo oo markii diinkii nabigeennii noo keenay ee sharafta lahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu noogu soo dhiibay dadka markii loo fiiriyo ay noqonayaan oo qof walbow useshinka aad uga jirtid halkaas fiiri wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam mathalu maa bacafani allaahu bihi min alhudaa waalcilmi cilmiga iyo hanuunka ilaahay oo ila soo diray oo uu ii soo dhiibay tusaalihiisu waxa weeye ka mathali kayfin roob oo kale asaaba ardan dhul asiibayoo ku da'ay fa kaanat minhaa daa'ifatun dayiba qabilatilmaa qayb dhulkii ka midii biyihiiyou laqay waa aqbalay biyihii roobku oo ku da'ay waa laqay fa anbatat ilkala'a waalcushba alkatiir wuxuu soo dhaliyey daa iyo doog wixii uu cunay ayuu soo tufay dhulkiyaa soo noolaaday waayatun lahum larduulmaytatu axyaynaaha ixyaha ardadu waxaa weye roobkaas iyo markuu ku soo da-o ayaa geeda cusub iyo dhalata cusub iyo abuur cusub iyo waxbaa ka imaanaya qaybkaasi wuxuu tusaale u yahay qofkii inta diintii bartay ku intifaacay oo naftiisa anfacay muntafic calayha intafaca bimaa arsala allaahu muxamadan sala allahu calayhi wasalama bihi oo hadyi iyo cilmi ah wa minhaa wa kaana minhaa waxaa kaloo ka mida buu yidhi dhulka roobku ku da-ay ajaadibu amsakatilma meelo aan biyaha la qaynin oo haydaya oo aan biyihii hoos u degayn fa nafaca allaahu biha annaas dadkii baa ilaahay ku anfacay biyaha halkaas ku jira fa sharibuu minhaa wixii oomani waa ka cabeen wasaqow waxay ku waraabsadeen meelihii ay waraabka u rabeen wadaracuu waa ku abuurteen waa ku intifaaceen taasi waxay tusaale u tahay qofkii ummadda diinta islaamka gaarsiiya oo nafciga oqoonta diinta islaamka uu leeyaha asaga dhaafsiisan tahay mathalun linnaafiq wa asaaba daa'ifatan minhaa uqraa qayb saddexaad ayaa jirto roobkii ku da-ay innamaa hiya qiicaanun laa tumsiku maacan walaa tunbitu kalaa waa meel bannaan oo aan geedana muxuu ahaa aan aysan ka soo dhalanaynin biyana aan celinaynin biyihii kuma intifaacin oo kuma soo noolaan sidii qaybtii hore oo muntafic maaha biyihii ma hayn oo ummaddii u baahneed kuma sinin oo naafic maaha wuxuu yahay maxruumaa la yidhaahdaa ilaaha wuxuu ka hoojiyey subxaanahu wa tacaala matalkaas wuxuu tusinayaa qofkaas in ilaahay ka hojiyey hadyigii nabiga calayhi salaatu wasalaam waa arrin aad iyo aad u culus maxaa yeelay haddaad nebi maxamed xalkiisa ka qadid yaad dhexlaysaa oo ka qiimo badan nabigeenna calayhi salaatu wasalaam markuu dhintay kabacdi ayaa waxaa la yidhaha abu hurayra saxaabigii la dhihi jiray wuxuu yimid suuqii madiina markaasuu wuxuu la yaabay ummaddaani siday ugu mashquulsan yihiin adduunyada oo nabigeenni calayhi salaatu wasalaam wadiifadiisii ay uga fog yihiin markaasuu naadaa biaclaa sawti codkiisa kii ugu dheeraay ayuu ugu mideeyey oo uu leeyahay reer madiinow adinku antum haahunaa suuqii baad halka muxuu ahaa aad ku sugan tihiin waxbaad kala gadanaysaan wa miiraatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama yuwasacu fi lmasjid dhaxalkii nabigana masjidkiyaa lagu qayminayaa nin walbaa wax alla wixii badeecayii uu gacanta ku hayaya beecuu ka dhigay oo soo orday maxaa yeelay nabi moxamed calayhi salaatu wasalaam qofkii dhaxalkiisa wax ka helay waa shay qaaliya asxaabta ragaa waxay haysan jireen asartii nabiga qayb ka mida kacab binu maalig oo kale markuu soo islaamaa nabigu wuxuu siiyey qamiiskiisii waa haysan jiray asxaabtao dhan ugu diiday ragga waxay dhahdeen laga gado qamiiskaas jirka nabigu taabtay calayhi salaatu wasalaam aan barakaysanne waa ka diiday waa iska haysan jiray ninkii marka la yidhi dhaxalkii nabiga meeshaa lagu hayaa yuusan ba xataa xoola u baahnaane waa ka qaybgelayaa waa soo yaxay masjidkii yimaadeen markay masaajidka nabiga yimaadeen kuwo qur-aan isu akrinaya kuwa mas'ale isu sheegaya kuwa axaadiid kala warinaya waxaan cilmi yahayn ba lagu hayo meesha waxay ku yidhaahdeen ayna miiraatu rasuulillah intaasay u yimaadeen waa ninkii noo yeeray aawa dhaxalkii haadaa miiraatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nabi maxamed dirham iyo diinaar lagama dhaxlin wuxuu xadiidka saxiixa ahay ku soo arooray xadiid dheer oo abudarda uu warinayo faina alculamaaa warahatu lambiyaa وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر منه عليه الصلاة والسلام culammadu waxay dhaxleen dadka ahlucilmigaahi ambiyadii qof walbaaba qofka muwarifkiisa oo dhaxalka uga tegay wixii shaqadiisu ahaan jirtay ama uu hay jiray yuu ka dhaxlayaa ambiyada shaqadoodu maxay ahayd wadiifatuhum waxay ahayd shareecada islaamka inay fidiyaan rususha xukunkooda sidaasoo bahan shaqo kale ma isnaan lahayn xoolana lagama dhexli jirin naxnu macshara alambiyaa ilaa nuurk waa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka wuxuu sii tilmaamay nabigu calayhi salaatu wasalaam dhaxalka ay uga tageen culammada innamaa waratu alcilma waxay dhaxal siiyeen dadkanay ka tageen cilm faman akhadahu qofkii qaata cilmigaas akhada wuxuu qaatay bixadin dheef waafirin oo weyn waxaa ku tilmaamay nabigeena calayhi salaatu wasalaam cilmigu inuu yahay dheef weyn ilaahayna qur-aankiisa muxuu ku tilmaamay yu'ti alxikmata man yashaa ilaahay qofku rabou xikmadiisa siiyaa cabdullaahi ibnu cabaas tafsiiruu ku fasiray alcilmu naafic ayaa la yidhahdaa ku yidhi xikmadda ilaahay buu ku sheegay halkan qofkii la siiyo marka muxuu helayaa ilaahay baa tilmaamay subxaanahu watacaala waman yu'ta alxikmata faqad uutiya khayran kaiira qofkii xikmad la siiyo waxaa la siiyey khayr aad u fara badan marka cilmigu fadligaasuu leeyahay ehelkiisuna fadligoo kale leeyihi xadiidkaas aan aakhirkiisa soo qabta xadiid dheer weye nabigaanna wuxuu tilmaamay fadaa'il uu leeyahay qofka caalimka ah markaasuu wuxuu yidhi wa ina alcaalim qofka caalimka ah layastakfiruhu waxaa ilaahay dembidaaf ku weydiiya man fi الsamaawaati waman fi اlardi xata alxiitaanu fi lbaxr in alla inta caalam ulculuwi oo samada ah iyo caalamu sufli iyo dhulkaa inta ku nool ayaa ilaahay dambidaaf ku weydiisaa qofka caalimka ah xataa xayawaanka aanan anagu af garanayn oo badda ku jira sida nibiriga iyo waxaa lamid ka ahay ilaahay dambidaaf ku weydiinaya subxaana wa tacaala bal axadka asagu u mashquulsan hawshiisii ee malaa'ikatu samaa wa ahlul ardi ay ku mashquulsan yihiin asagii inuu naxariis ilaahay ka helo oo ilaahay dambidaaf ku weydiinaya darajada ka weyn oo la gaarahay maxaaka ummad aadan ogeynaa kuu shaqaynay oo ilaahay ku adeejiy subxaana wa tacaala laakiin waxaa la rabaa dariiqadii lagugu adeeji lahay marka hore inaad soo martid atarta marka la yidhaahdo aqwaalu lculamaa salafu saalix dadkii la dhihi jiray markay cilmiga ka hadlayaan aqwaal badanaa laga soo guuriye oo mid walbaaba ay dareen goonida ku gelinayso waxaan soo qaadanayaa sayid cali maqaaladiisii karama allahu wajha wuxuu yidhi sayid cali kafaati lcilmi sharafan an yaddaciyahu man laa yuxsinu wayafraxa bihi idaa nusiba ilayh wakafaa biljahli daman an yatabara'a minhu man huwa fiihi cilmiga waxaa sharaf ugu filan an yadaciyahu man laa yuxsinu qof aan oqoonin ayaa sheeganaya wayafraxa bihi idaa nusiba ilayhi haddii loo soo nisbeeyo iyada caalimaa tahay ama mutacalimaa tahayna wuu ku farxayaa wakafaa biljahli daman jahligana waxaa cay ugu filan an yatabara'a minhu man huwa fiihi qofkii ku jiray ayaa iska beri yeelay oo haddaad jaahil tiraahdo qof jaahila waa kula dagaalamaya maxaa yeele sifadan xumaanteedu u ogyahay mataadaa xunta maka baxda oo muxuu ahaa wanaaggu meeshuu jira aadi waa arrin muhima waxyaabihii cilmiga ammaantiisa iyo la yaabka badnaa waxaa ka mid ahaa idiin shaaqira qowlkiisa wuxuu yidhi waxaa tartamay oo isqabsaday oo isu faanay cilmi iyo caqli waa labada shay oo qofku uu xumaanta iskaga celiyo shicib dheeru marka ka tirsha farqiga u dhexeeya cilmiga iyo caqliga markaasuu wuxuu yidhi cilmul caliimi wa caqlul caaqili ikhtalafa waxaa iskhilaafay qofka caqligale caqligiisa iyo kan cilmigale cilmigiisa waxay isku haystaan cinda aladii minhumaa qad xaaza sharafa labadooda keebaa darajada sare ee sharafta koobay falcaqlu qaala ana falcilmu qaala ana axrastu gaayatahu cilmigii wuxuu yidhi anaa caqliga ka sharaf badan oo yoolkiisii gaaray waalcaqlu qaala ana araxmaanu bi curifa caqligiina wuxuu yidhi aniga ayaa muxuu ahaa ilaaha raxmaankaa lagu gartaa oo qof sawir ilaahay ma garan karo fa afsaxa alcilmu ifsaaxan wa qaala lahu cilmigii ayaa wuxuu caddeeyey caddayn xadxeeldheer markaasuu wuxuu ku yidhi bianna allahu fii furqaanihi ittasafa ilaahay subxaanahu wa tacaala labadeenna keebuu ku sifoobay qur-aankiisa markuu sheegayay ilaahay sifaadkiisa waxaa kamida qur-aanku ku soo raray caalim عالم الغيب والشهادة لكن إلهي عقيلة مية عقيل صفات إلهي كمين معه لكن عالم صفات إلهي كمين تاي فبان للعقل أن العلم سيده وعقله هو حضاري علم بن بغر يهي فقبل العقل رأس العلم وانصرف منه عقل المدح تكلم كود علمه أيوب يروي رئيسي فكتب ولجدد معناها مش وجهها وحواليه cilmigu hadduu caqligii bani aadamku uu wax kastoo wanaagsan u garan jiray wixii xunna uga dheeraan jiray hadduu sayid u yahay wax weynaa naga maqan in la raadiyo wey marka taas waxaan ku dhaafayaa halkaas marka intaas ayaan ku dhaafayaa cilmiga ilaahay ha nagu daro kuwa cilmiga barta oo ku camal fala oo ilaahay ugu dhowaada subxaanahu wa tacaala taas halkaasaan ku daynayaa su-aalo badan oo fariga ka bataa meesha yaalla marka masale masaa-isha kale waan iska daynaa insha allahu tacaala
bismillahi raxmaan raxiim su-aaluhu way badan yihiin qaarna waxaan ka jawaabi doonaa sheekh cali qaar waxaa ka jawaabi doonaa sheekh maxamed case qaar waxaa ka jawaabi doonaa sheekh cabdiraxmaan sheekh muxudan ali qaarna waxaa ka jawaabi doonaa sheekh maxamed mataan marka mawduuc kasta sheekii ka hadlay ayaa ka jawaabi doonaa su-aasha ugu horeysa sheekh waa sheekh cali walaalayaal waxaan idinka codsanayaa in aad iisoo ducaysaan waxaan ahay gabadh uu ku adkaaday qur-aanka kariimka ah marka waa duco ma aha su-aal marka gabadhaas ka costay in loo duceeyo
qur-aanka allaha u xifd allaha u fududeeya xifdigiisa allahna ku anfaco intii ku dhalasho qaxaankunkana allaha ka dhigo faatix
marka su-aal badan waxaa jira soo noqon doona marka waxaan soo qaadanaa su-aalaha si kooban waxaan soo qaadi doonaa hadduu dhigmo sheekh sheekh cali su-aashan waxay tahay masaafada dumarka shareecada maxay ka qabtaa masaafada dumarka shareecada islaamka maxay ka qabtaa bismillaahi raxmaani raxiim masaladan waa masale waxaan maraynayaa su-aal dari soomaalia soo socda inaysan hali doonina waa ogta laakiin waxay ilaahay ka fahamsiiye un baan aan sheegi doonaa awalan horta intaanu su-aalaha u gudbin anuu nin caalima muftiya maahay muftiyaasha masaa-isha korka laga weydiiyahay laakiin waxaa layidhi meeshii idinka baxo ayaa carab u hawadaa culumadii markay iska aamuseena ninkii hadal badan hadda masaa-isha iyo su-aalahan ku soo leexiya marka warkayga abataan malaynaa laakiin wuxuu un ilaahay ka fahamsiiyo maahan wixii kale la adrin baa ku jawaabi doonaa iyada lafteeda waa jawaab sharciya nin saxaabiya oo la dhihi jiray zayd binu arqam ayaa su-aal la weydiiyey abu minham taabici la dhihi jiraa weydiiyey markaasuu wuxuu yidhi markaan su-aashii weydiiyey wuxuu ugu yidhi sal baraba bna caazim saxaabigan kaloo bara binu caazim la yidhaha orod weydiiy waa isla joogaan labadooda baraa weydiiyey markaasuu wuxuu ugu yidhi sal zayd binu arqam xadiidka saxiix muslim saasaa ku qoran isaga laftiisuu ugu soo ceshay saxaabada nabigu calayhi salaatu wasalaam kuma degdegi jiray fatwada waxaa kaloo culimmada laga soo guriyey min asaxaaba wataabiciin wataabici taabiciina waman tabicahum biixsaan ilaa yowm diin qofka dadka masalada garanaya la adrig inuu yidhaahdo inay jawaab shaaciyada ceeb uma ahan qofka hadduu yidhahdo la adrig maxaa yeelay intiinaan qof aaminsani ma jiraan mas'alo kasta inaan aqaano adduun iyo aakhiro suurtagal maaha haa laa adri ma ogi wey ma garanayo imaamu maalik ayaa waxaa la weydiiyey afartan iyo sideed masalo imaamu daari lhijra caalimkii aad taqaaneed oo ka mid ah mujtahidiintii baa weeyaan markaasuu wuxuu ku jawaabay soddon iyo laba su-aalood oo afartan iyo sideedkii ka mid ah oo laa adri ku jawaabay inta uu ka jawaabay waa la garan karaa markaas waa lix iyo toban su-aal bas ayuu ka jawaabay anuu imaamu maalik raadkiisii meeluu maray xataa ma haweysan karo inta iska daysid oqoontiisii marka waxaana garanayn la adri aan idinkugu jawaabi doonaa waxaan u malaynayaa zamankaan la adri lama yaqaan laakiin in la barto diinta islaamkay ka mid tahay aa inaan dadka barno laa adri inay jawaab shaafiya tahay maxaa yeelay imaamu maalik su-aal la weydiiyey ayuu yidhi laa adri markaasaan idinku yidhi innahaa sahla markaasuu yidhi laysa fi shariicati mas'alatun sahla diinta islaamka kuma jirto mas'alo fudud maxaa yeelay waa manhaj ilaahay soo dejiyey kor isaga samaad ka soo dejiyey saxaabiga ee taabiciga la yidhaahdo cabdiraxmaan ibnu abi leyla oo aad taqaanaan ayaa wuxuu warinayaa wuxuu yidhi adragtu mi'atan wa cishriina min alansaari min asxaabi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam boqol iyo labaatan nin oo asxaabtii nabiga qoladii ansaarta isdii jiraan sharafkaan ka mid ahayn ayaan soo gaaray buu yidhi fakana yus'alu axaduhuma fayaquulu فيقول اسأل هذا ثم يقول اسأل هذا وسوري جريا حتى ترجع إلى الأول وقولي لما تنكد إلى أن تسوري وقتمينك قبل عرض أن كنت معك فضل وحسالا معه مركب وحن تلوى لي أن غنتي وحكا قاوة لا أدري أدري معنا وكي كذا معي أقول بسننا المسألة عن مسافة لدينا علماء مرتين بدأنا كهلا ummaddii danina waa jirtaa oo waad ogtihiin oo su-aasha waxa keena waxaas leeyihiin baan filaya laakiin bicayni alinsaaf markaan u fiirino bicayni alinsaaf qoladaas iska iska riic qoladaana u nasrey adoon u fiirin ee aad u fiirisid si kalsoonnimada cadaalada shareecada islaamku ay qabto masaafada annagu waxaan u dhaqaanaa kelimadaas markaan kasoo tago dhaqanka soomaalida masaafada waxaan u aqaanaa naag muxuu ahaa gabar areerkuxiliga isku qabsaday aan iska dahay gabar ama qof dumara oo weligeedii jooginin oo la nigaaxiyey ama ha lala safro oo masaafa jirto masaafadu safar weeye ama muxuu ahaa meeshaas dadku heshiiyo jooga ha ahaadeen badanaa dhaqankeena marka la yidhaahdo socdaa jira safar wiilkii gabadha isla safraan marka laba shay baa meeshaas ku jirta حكم النكاح هل يصح العقد أم لا؟ هذا سؤال هل يجوز سفر سفر المرأة بغير محرم على جانب؟ هذا شيء آخر لماذا أرموه كنت وين شرع الإسلام ابتريه ناج أجنبيه إن أجنبي سفر هوا قشو إجرتو سفر كاس المسافة اللي يرادو ونكاح الله وسعلا وكما قاع أحان سفر تجارة سوقية waxaa soo gelaya safaru ziyaara waxaa soo gelaya safaru lxaj waxaa soo gelaya safarka annaga aan dhammaanteen meeshaan ku nimid oo safaru tahriib la yidhaahdo aan jiri jirin dhammaantood oo soo wada hoosgelayaan nikaax keliya maaha taasu wax ahlu cilmiya oo baneeyo yiri naagta ajnabiga ahi maxraam la-aan ay iska safartana ma jiraan xadiidkii saxiixaynka waad ogtihiin rukmu safar sidaas wey halkaas ka dhigaas waxaan filayaa safarka iyadoo la ogyahay inuu xaraam yaha lagu kaca marka taas cid rabta jawaabtaas igaysa jirin aan filayaa laakiin way ga soo baxdo kulli waxa loo socdaa waa nikaaxi ma asaxay mise ma asaxay iyo meelkooda ay isugu soo dhurtaanaa la yidhi halkaas inay arrintu ka bugtaan malaynayo su-aasha mixwarkeedu uu yahay awalan nikaax waxaa su-aal ah weli ma loo baahan yahay markay nikaax la samanayo mise loo baahan su-aashaas horta waa waari aimada waaweyn qayb ka mid a sida imaamu abi xaniifa waxay qabaan naagta markay guursanayso inaan weli loo baahnayn qiyaas waa jira daliil ah daliil kale oo naqliyihina waa jiraa xadiidta ay daliishadaan aimadaasi waxaa ka mid a atayibu axaqu binafsiha min waliyiha naagtu hadday garoob tahay ninkii weligeeda iyada uga xaqle nafteeda xadiidkaas oo isaguna xadiid saxiix ah yaa ka mid ah qiyaaska waxaa ka mid ay deliishadaan waxay leeyihiin caqdu nikaax wuxuu ka mid yahay cuquudda islaamka maadaama cuquudda islaamka uu ka mid yahay cuquudda kalena aan loogu baahnayn weli sida caqduliijaanka caqdulbeeca looma baahna leeyahay cabdu muxuu ahaa cabdunikaaxana looma baahna weli sidaasay leeyihiin jumhuur culamaa laakiin waxay qabaan in weli loo baahan yahay su-aasha imaanaysaa waxay tahay man huwa alweliy maxaa weli la yidhaahdaa waxaa jira weliyulqaraaba oo ka koowaad ah gabadha aabaheed awowgeed adeer dhalay walaalka ku aabbiya hooyadaa walaalka ku aabbaha wiilkii eedada u tahay oo shaqir ku dhalay walaalka ku aabbiya hooyadaa ay dhalay wiilkii eedada u tahay oo walaalka ku aabbaha ay dhalay intaa markii la waayo adeerkii aabba ku aabbiya hooyada aha markii la waayo adeerka ku aabbaha markii la waayo adeerkii shaqiiqa aha ee wiilku dhalay waa taqaanaan aqrabu yani maraatibu wilaaya marka la yidhaahdo baxkigeeda waqtigeedii la joogay marka kaas waxaa la yidhaha weliyo qaraaba waxaa jira mid saldana ku yimaadaa jira oo aan qaraabanimo ku imaanin السلطان ولي من لا ولي له من الرب عليه الصلاة والسلام قرابة معه وأنه ولي رجع قتل عليه الصلاة والسلام وحاجة ولي التحكيم mid kaan masaafada cummadu waxay ku tilmaaman in weli taxkiim la yidhaahdo marka su-aashay jirtaay waxay tahay ma jiri jiray mase waa wax soomaalidu bilaabatay majalooyinka waxaa lagu qoraa soomaalidaa bilowday iyaga keliyaha ku dhaqma madareesh madareesh sheekooyinkaasoo qoran kolley waa aragteen nabigeena calayhi salaatu wasalaam zamankiisa markaan u kacno imaam nisaa-il wuxuu sunankiisa ku warinayaa nabigeenu sida uu guursaday gabadhii la dhihi jiray maymuuna bintulxaaris waxaa sharxaya cabdullaahi ibnu cabaas oo ay habaryartiis tahay oo culimaana bintulxaaris dhashay markaasuu wuxuu leeyahay jacalat amrahaa lilcabaasi fa ankaxahaa iyaa waxay amarkeedii u yeelatay oo ay ku wareejisay cabaas bin cabdilmutalib oo ankaxahaa iyahu markaasuu nabigu ku xihay cabaas bin cabdilmutalib muxuu u ahaa marka la yidhaah duweeshigeedu ah duweeshi soomaaliga kolley anigu saasaan u aqaana gabadha gabadha la dhalatay ninka qaba muxuu u yahay gabadha duweeshi sidaas baan kolley anigu baranaya kolley waqti kulbaba sida u yaqaana u qata weli jooga ma jirin qaraabo ma ahan shaqa iskuma lahan markaa ka soo tagna taas xadiidka saxiixaanku wuxuu ku soo arooray nabigeena calayhi salaatu wasalaam gabadhaa u timid sahal binu sacada xadiidkiisa warinaya waa wada taqaanaa markay nabiga u timid waxay ku tiri inii wahabtu nafsii lilaah walirasuuli waxaa naftayda u hibeeyey ilaahay iyo rasuulkiisa macnaha ku jira meesha waxa weeye inagu guursado ayay rabtay xadiidka xadiidka dhan wey aakhirka markaan ka soo qabto wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam maa lii fi nisaa'i min xaaja dumarka waxdana hadda kameli lama guur kuugu jira ilaa guuxba kugu jirina jirto haddii islaamo xataa kugu sahdaan aadan muxuu ahaa guur iyo waxba aadan haweysanayn marna qorshaa kugu jira marka wax dana ka maliyiin dumarka markuu sidaas nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ayaa nin saxaabiyo la fadhiyay wuxuu yidhi zawajni yaa rasuul allah ilaahay rasuulkiisow anigii ugu nikaaxay wuxuu ku yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam maxaad haystaa oo lagu la nikaaxiyaa naagaha marka la maharinayo marka la nikaaxinayo meher xoola la yidhaahdo waxyaaba un aa loo magacaabo markaasuu wuxuu yidhi waxba ma haysto wuxuu yidhi inta aadid qaraabadaadii wax soo raadi xadiidka saxiixaynka adigaya sahal bin sacad saxaabi liilaha wariyay iyo jooga dhacdadu markay dhacaysa waa soo waayey ninkii wax u soo waayey waa soo laabta waxba ma haysto suu yidhi rasuulkiisu ku laabiyo wax soo raadi waa soo raadiyey waa soo laabta wuxuu ku yidhi maxawistaan anagu hayaan siinayaa buu yidhi oo darana wax kale ma hayo sidaas markuu iyagu nabigu ku yiri calayhi salaatu wasalaam haddaad xeeratidna iyadaa ka qadaysa haddaad siisida iyadana adaa ka qaawani marka tan isulaw qaatama qaraabti bira ha ahaaday bal wax soo raadin kumaalihii ku laabatid haddana soo laabay ninkii waxa uma keeni markuu wax soo waayey ayuu nabigu wuxuu ku yiri calayhi salaatu wasalaam akhiru madaaf ugu dambayntii maa macaka min alqur'aan maxaad haystaa oo qur-aan maxaad taqaanaa qur-aanka ka mid markaasuu wuxuu yidhi maci ilaa qur-aan kadaa waa kada halisu waadaysa maaha suuradahu magacaabinta socdaan qalaami markuu sidaas yidhi ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idhab faqad zawajtukahaa bimaa macaka min alqur'aan ilmiyaa ku jaxshoosiiye wuxuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wanaagti nabigu u timid ee ratay inuu guursado wey laakiin markay timid nabigay barnaamijkeeda iyo dhanku wareegsatay waxay tiri nafteedan waxaan u habeeyey ilaahay rasuulkiisa nabiguna dankaama lahayn markaasuu ninkaa ku nikaasay wax qaraabaa ay kama dhexaynin aabeeda u qiimo bixiyo lama dhihin daan ka soo qabno oon saxaabada zamankeedii nimaadno cabdiraxmaan ibnu abi bakar gabar uu dhalay ayaa la nikaaxiyey aabaheedoo nool oo maqan oo shaam ku maqan waa qoran tahay qisadaas iyadoo qoranay taala faxulbaarida ka ka fiirsaan kitaabu nikaax waad ka helaysaan تنوير الحوالي وكيه الإنسان شرح الموضع والإمام السيدي على رسمي وعلى علي السنوي صبر مغانا قبل إلى الجاهل مركو يريد المواشى لنا وعلى يري قبل أن لهم كعاد ما أنا قبل ولا نجاش والكسوع يري فمثلي يفتاتل ما نوع كان قبله السماء الويدية معناه سلوك الرعال المغضي تو صهار معني عائشة ولي وشي قدومي هذا الحين laakiin iyadu waxaan mili karin marka macnaha qisada waxaa ku jirta gabar weligeedii maqan yahay oo la nikaxshay ulajeedadu sidaas ku soo dhaaf zamankii taabiciinta imaw kaas waa zamanu saxaabe markuu sidaas yiri ayuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idhab faqad zawajtukahaa bimaa macaka min alqur'aan ilmiyaa ku nikaxshoo siiyey wuxuu ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam wanaagti nabigu u timid ee ratay inuu guursado laakiin markay timid nabigay barnaamijkeeda iyo dhanku wareegsatay waxay tiri nafteedan waxaan u habeeyey ilaahay rasuulkiisa nabiguna dankaama lahayn markaasuu ninkaa ku nikaasay wax qaraaba ay kama dhexaynin aabeeda u qiimo bixiyo lama dhihin daan ka soo qabno oon saxaabada zamankeedii nimaadno cabdiraxmaan ibnu abi bakar gabar uu dhalay ayaa la nikaaxiyey aabaheedoo nool oo maqan oo shaam ku maqan waa qoran tahay qisadaas iyadoo qoranay taala faxulbaarida ka ka fiirsaan kitaabu nikaax waad ka helaysaan tanwiirul xawaali waad ka helaysaan sharxu muwadac oo imaamu suyuudi leeyahay cala rasmi waa calaya subawi isagoo maqana gabadhii la nikaaxiyey markuu yimid oo loo sheegayna waxaa la yidhi gabadhii annagoon kaa imaana mxuna gabadhi waa la nikaaxshay markaasuu wuxuu yidhi fa mitli yuftaatu maanoo kala gabdhihiisaba la weydiiyaa macnaha sida u qaraalle noqday kama uusan hor imaanin caaisha weliba gudoomiye ka ahaba bixinaysa laakiin iyadu waxaan mili karin marka macnaha qisada waxaa ku jirta gabar weligeedii maqan yahay oo la nikaaxshay ulajeedadu sidaas ku soo dhaaf zamankii taabiciinta imaw kaas waa zamanu saxaabe taabiciinta zamankoodii laba taabici oo taabiciinta ugu macruuf baa ka mid ah masalada la weydiiyey waxaa ka mid ah maxamed bin sinan labadoodba waxay ku jawaabeen mas'aladan waa asaxiix waana asaxisa ka xasana waa asax way qoran tahay fatwadoodu nin walba weli wuxuu soo deliishaday suuratul tawba suuradda la yihahdo aayad ka mid a walmu'minuuna walmu'minaatu bacduhum awliyaau bacdu yaa ilaahay yiri in walbaado taabicu taabicigii zamankiisa imaaw oo ahlulmadaahibkii zamankooda ahay imaamu shaafici fatwadiisiioo qoranaa qaado rawdatu daaliminka ka fiirsada taabinka xadiidkii doonaya imaam nawowi halkaas kusoo guurinaya yacni intaan xasuusto tuba kale inay dhigayaan oo u badan tahay waxaa la weydiiyey naag muxuu aha qof dumara oo la socota safar ee doonaysa inay guursato welina uusan u joogin nikaaxeedu ma asaxayaa haddii ay muxuu ahaa ay xaakim ka dhigato nin mu'mina sidaas markii la yiri su-aashaas nacam uu imaamu shaafici ku jawaabay dee intaasoo qarni saddexdii qarni iyo qurunta ku horreysay haddii ay jireen maxaan kaloo dhihi karnaa soomaaliya bilaabatay miyaan leenahay taas waa baab gooniya marka nikaaxa masaafadu nikaaxa iyo iyo safarku wax shaqaa isku wadaan wax shaqaa isku leeyihiin mala ninka intuu hadeer muxuu ahaa inta soo biyo soo dhaco oo nin biyo haysta uu ka soo xoogo inuu ku weysaysto weysadii ma asaxin miyaad leeyahay weysadu ictibaar gooni oo kale ay leedahay waxaana soo dhacayna waa ictibaar kale laba xugum aan iskusaynin wey oo shaqa iskunahay masaafadu marka safarku haddii uu yahay safarkii nabigu diiday calayhi salaatu wasalaam laa yaxilu limra'atin tu'minu billahi walyawmi alaakhir an tusaafira uma banaana naag ilaahay rasuulkiisa rumaysan inay safarto maxraam la-aan kii nabigu yidhi haddii meesha ay ka baxdo wax dhiboo ku jiraaba maba jiraan haddii taasi jirtana nikaaxa wuxuu dhiba meesha laakiin safarka xukunkiisay leedahay marmar xataa waxaa dhacda oo soomaaliya ka dhici jirtay gabadhay maxramkeedu ah ayaa xataa mararkooda dhici jirtay waxaan xasuustaa wiil walaashiisa oo masaafarinaya raacay ulijeedo kale kalaa dhacdooyin mar dhaca gabadha ninaa soo qaday ninkaas isa isku ficlay ninkaas isku ficlay markaas nin saaxiibkiisa la masaafay kaasoo kale haddii dhacdo saasoo kale hadday u dhacdo wax ku jira dhimooyi jiraan maxaa yeele safarkiina safar macsiya maahan nikaaxii safarku dhamaysa isku xidhanaysa shaqada isku lahayn marka su-aashaas intaasaan uga baxayaa